sanadka ciidamada mareykanka ee africa africom ayaa sheegay in howlgal wadajir ay u sameeyeen ciidamada mareykanka iyo kuwo soomaaliya lagu soo qabtay nin lagu tuumayo inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab kaasi oo africom ay ku sheegeen inuu ahaa fududeeye shabaabka u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada ninka la xiro oo lagu magacaabo cabdirasaaq xuseen tahliil ayaa waxaa lagu soo qabtay magaalada gaalkacyo waxaana hore u deganaa dalkan mareykanka jamaal axmed cusmaan oo jooga washington ayaa warbixintan nooga diyaariyey inkastoo taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom uu sheegayo in cabdirasaaq xuseen tahliil uu ka tirsanaa al-shabaab ayna ciidanka maraykanka iyo kuwo soomaaliya oo howlgal wadajira ay toddobaadkan horlaantiisa ka sameeyeen magaalada gaalkacyo kusoo qabteen ayaa dhinaca kale xildhibaan maxamed xuseen tahliil oo ka tirsan xildhibaanada galmudug walaalna la ah ninka la eedeynayo waxa uu sheegayaa in walaalkiisa uusan ka tirsanayn al-shabaab waxa uu tilmaamay maxamed in hadda ka hor cabdirasaaq ay ciidamada puntland xireen dabadeedna la soo daahiyey kadib markii lagu waayey sida uu yidhi wax dembi ah walaalkay horta shabaab ma ahan sida anuu ka warqabo wax shabaab aan ku ogahay ma jiro bakaari iyo buu ku lahaa magaalada kaalkacyo dhexdooda caan oo la yaqaano buu ku lahaa shabaab ma ahayn ko hadda ka hor waxaa dhacday ciidamo puntland aa qabtay maxkamad puntland baa la geeyey waa la xukumay gaafaan baa la qaatay maxkamadii puntland ayadoo weliba dad asni maraykani joogaa warqad waxaa loo soo qoray ah inuusan shabaab lug ku lahayn saasaa lagu soo daayey warqadiina waa haynaa hadda warqadiibaa hadda sirtu kuu soo gelin karaa warqadii baan kusiin karaa maxkamadda puntland qortay inuusan cabdirsaaq xuseen taaliin shabaabna ahayn dembirana ahayn waxaas qabiilka iska dhaaf laguma siidayn laba sano iyo intaasaa la hayay maleeshiyaanku waa jidha inay qabteen laakiin laguma soo dayin waxaa lagu soo daayey dembi lagu waayey ko waxaan hadda ka og tahay oo kale oo idaacadaha ka baxay oo asagoo ka hadlay markuu yimid oo la soo daayey idaacaduhu inuusan shabaab shuqul kulahayn shaqada shabaabna uusan ku qanacsanayn asaguna shabaab ahayn iska beri yeelay annagu horta saasaan ku ogeyn idaacadaha dhan baana haddana waa ku siin karaa kalsoonida noocaas uu ku hadlay annaga walaalkii annaga shabaab gacan siin mayno sagaal xadiis lama lihin kuma qanacsanin qof dambilaas isku aadin mayno laakiin waxaa noo cad oo annagu walaalkay wax dembiye iyo dadka reer galmudug lahayaba kuma ogin laakiin dhibaatay jidhaa waxay tahay maraykanka puntland ayuu war ka dhegeysaa xildhibaan maxamed xuseen tahliil waxa uu sheegay inaanay hayn warbixinada sheegaya in walaalkiisa uu shabaab ka tirsanaa balse uu xaqiijin karayo inuu ahaa nin ganacsadaha oo ku dhaqnaa magaalada gaalkacyo waxa uu maamulka puntland ku eedeeyey marin habaabinta ay ciidamada maraykanku marin habaabinayaan isagoo tusaale usoo qaatay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada gaalkacyo muddo hore markaasoo halkaasi la sheegay in lagu bartilmaameysaday xubno shabaab ka tirsanaa hase yeeshee mar dambe ay soo baxday in dadka la bartilmaameysaday aan shabaab ahayn warbixinadana ay bixiyeen saraakiil ka tirsan puntland waxaan isleeyahay horta maraykanka waa la qalday sidii awal ciidamada galmudug loogu qalday duqayntooda ayaa loogu qalday waxaan waxaan ku baaqayaa maraykan waha hubsado annagana waxaa nafiso eheladii baan nahay maamulkii xildhibaan shacabkii dadkii makala ayaan nahay odayaashii dhaqanka iyo hadda banaanbaxayo waxay ka wadaan buq baa laga wadaa kaalkacyo waxaan leenahay cabdirisaaq xuseen taaliin iyo wixii lamid ah haddii dembil waa reer galmuduga maxkamad dadka u dhaxaysa hala keeno hana la qanciyo
jaridda washington post oo soo xiganaysa afhayeenka africom genever derkes ayaa waxa ay sheegtay in cabdirasaaq uu maraykanka ku noolaa sanadihii labada kun lixdii ilaa laba kun iyo sagaalka waxaana uu haystay sharciga deganaanshaha maraykanka iyadoo ku eedeysay in al-shabaab uu u fududeyn jiray qaraxyada xildhibaan maxamed xuseen tahliil ayaa sheegay inay jirta in walaalkiisa uu dalal dhowra hore ugu soo noolaaday hase yeeshee ay been tahay inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab cabdirasaaq maraykan waa tegey cabdirasaaq waddan badan buu maray oo arro badan buu shaqo ka aaday u shaqo tegey oo ay ka mid tahay dhal badan buu masar jaamacad wuxuu ka dhigan jiray meesha la yidhahdo isheeg masar meelo badan buu maray oo oo maaragtay isheeg jiray aniga meesha hadda rasmi ahaan uu deganaa oo inta meelo uu tegay ma sheegi karo laakiin maraykanka inuu tegay waa jidaa inkastoo howlgalkaasi ay si wadajira u sameeyeen ciidamo soomaaliya iyo kuwo kale oo maraykan ah ayaa dhinaca kale duqa magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug xirsi yuusuf barre waxa uu v o a u sheegay inuusan hayn warar sheegaya in galmudug ay qayb ka ahayd howlgalkaasi lagu soo qabtay cabdirasaaq iyo rag kale oo lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin ma jiro wax la xiriira howlgaladaas oona dhex maray oo aan ka wada hadalnay ama aan isla ogeyn ama aan isku diidnay ama aan isku waafaqanay midna ma jirto howlgal kollay ciidamada b s iyo maraykanka iyo newsa ay wadeen bay ahayd intaasaan warka haynaa inay dad meeshaan deegaankan ka qaqabteenna waa la soconaa maraykanka ayaa ballaariyey howlgallada ay soomaaliya ka samaynayaan oo ay ku beegsanayaan ragga lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin waxaana korneyl cabdi xasan xuseen korneyl cabdiyare uu qabaa in howlgallada noocan oo kalea ay yarayn karayso khatarta kooxda al-shabaab
warbixintaasna waxaa soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan